unug yar oo la jiran xanuunka sokorta ama macaanka oo ku nool degmada diinsoor ee gobolka baay iyo waalidshey oo danyar ee wayba bulshadiiyo ku edsadana ini onogsha lagu kaalmay inuu helan daawo iyo kala tacaalan lamasena daawo iyo daryeel mehelna sida uuse sheegay kukumid ee waalidshey oo warbaahinta la hadli waynuuse sheegay in degmada diinsoor oo go-doon ee sababian eta in xaalada onogsho iyo daryeelaan meelun hadeerta idaa aragtay iga dhiirikayti ina dhalaanka shubbi ayo arti haas dhimad ilaahay naaraysa mugo lama sina wata dhalaanka si ay intay goyso la iskay ina biilkadi artay walba ina saahel siiskadi akuna wa arti igiri ilaahay wal siisi wal jare oo khayrka jeeli dhalaanka ummadda masaa bandigisto horta saasaga bandigisi qof allaalo qofkii damiir le ama abooneto danqashilihi dhalaankii maana erasalondey iyadoo warka masiinka baasa iyadoo mahadsantaa in in alaala intii saa socoto walsala tooganta in alaala intii aragtay idahaanka wal inshiintii iyada iyadoo mahadsantaa jazaaka allahu khayra abaalkaasna ilahay hayso gudsa iyadoo mahadsantaa dhalinyarada degmada diinsoor ya bilaabay iniyo qaaraan ha ku aruuriyaan bulshada degmada ee wala haysada wayniyo dhex galana bulshada ka nool degmada seyti iyo oona sheegeen iniyoon helna wal nolol ahaan ka filan guddoomiyaga dhalinyarada degmada diinsoor ya sheegay in dhalinyaro ahaan yoo ha aruuriyeen laba boqol oo doolar oo sheegay ini baawuraac iyo agnagadaasa si uun sii deeran magaalada baydhaba waxaan sameynay bulshada dhex qaadnay waxaan soo aruurnay lacag ah adiga u yaraan laba boqol iyo konton iyo shan dollar ah marka intaasna waxa waaye waxay u taraysa ma lahan laakiin waxay noqonaysaa trisboor si markaasoo loo geeyo ama loo gaarsiiyo meelihii markaasoo caafimaadka heli karo si loo geeyo sida markaasoo baydhabo ama xamar si loo geeyo insha allah dhammaan muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan wiilkan yar sunkorta dilootay ama la ildaran insha allahna waxaan rajaynayaa inta muslimiinta ah kulley muslimiinta isku mid ma ahan qof baa micnaha ilahi wax u dhiibay qofka ilahi wax u dhiibay waxaan rajaynaynaa inuu soo caawiyo wiilkan yar oo sonkorta la il daran si markaasoo dib loo geeyo loona caawiyo isbitaal loo geeyo insha allah waad mahadsantihiin waalidka dhaliyanogun ee lahanonsan ama la jirin sokorta iyo bulshada ku dalbaday iniyoo kaalmayaan onogsho yar oo muddo lama sane ah hanuunsan